بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وقطاع الطريق على اربعه اقسام ان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا فان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وان اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فان اخافوا السبيل ولم ياخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا uxuu yidhi faslun wa quaacu ariiqi calaa arbacati aqsaam quaacu ariiqdu waa afar qaybood quaacu ariiq waa qolo isku bahaysatay inay waddada goyso oo ay isdifaacaan oo qaarkood qaarka kale ay u nusreeyaan waddadana waxay u goynayaan inay dadka dhibaateeyaan hantidooda ay qaataan qutaacu duruq wa kuwa qutaacu dariiqa marka afar qaybood ayay u qaybsamayaan buyuri waa calaa arbacati aqsaam qaybta koowaad waxa waye in qataluu hadday dilaan walam ya'khudu lmaala maalna aysan qaadan qutiluu waa la dilayaa xukunkooda afaraa loo qaybinaya qaybta koowaad waa qutaacu ariiq daday dileen laakiin wax hantiya ma qaadan waa la laynaya waa la dilaya fain qataluu hadday dilaan waa qismiga labaad wa akhaduu lmaala maalna ay qaataan waxay isku dareen dil iyo inay maalkii qaataan qutiluu waa la dilayaa wa sulibuu waana la salbinaya yacni laba qoray ayaa la taagayaa ama laba tiir markaasaa lagu xirayaa salbigu marka waa qofka in la taago way waa la salbinaya inta la dilo ayaa meydkoodana la salbinaya fuqahada qaar waxay yidhahdeen saddex maalmood ayay meeshaas surnaanayaan kadib waa la aasaya wa in akhaduu lmaala hadday maalka qaataan waa qismigii saddexaad walam yaqtuluu aysan dilin tuqatacu aydiihim wa arjuluhum min khilaaf maal bay qaateen laakiin naf maysan goyn gacmahooda iyo lugahooda ayaa waxaa loo jarayaa oo loo goynayaa min khilaafin isdhaaf macnaheedu waxa waaye gacanta midigaa la jarayaa iyo lugta bidix mar labaad hadduu ku noqdo qaaticu dariiqnimadii waxaa la jarayaa isdhaafaa loo jarayaa oo gacantii bidix iyo lugtii midigaa haddana la jarayaa fa in akhaafu sabiila hadday waddadii cabsi geliyaan yacnii qof dadkii musaafiriinta ahaa ee waddada maraaya hadday rucbi iyo cabsi ay geliyaan walam ya'khuduu maalan maalna aysan qaadan waa qismiga afaraad walam yaqtuluu aysan dilin hadda naf nafna ma goyn maalna ma qaadan xubisuu xubisuu wa cusiruu markan wuxuu yidhi waa la xabisayaa waana la tacsiirinaya tacsiirku waa maxay waa ta'diib bimacnaa waa la edbinayaa waa la ciqaabayaa xaakimka wuxuu ku ciqaabayaa wuxuu u arka markaa inay ku reebtoomayaan ayaga harayaan xumaanta ay samaynayaan afartan qaybood ee shiikha uu sheegay raximahullah ee loo qaybinayo qutaacu dariiq xagow ka keenay waxaa loo deliishaday qowl اllahi caza wajal inama jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى وحو ليه أبا المركة كوبا لدقى لما الله رسولك الله رسولك لدقى لن كوذنا وكوبا أمر كوذا خلافة كهر إيمانيه wayascawna fi lardi fasaadan arladana kula soconaya fasaad oo camal yacni camal falaya fasaad fasaadkaasoo ah inay nufuusta gooyaan hantida dadkana ay dhacaan abaalmarkoodu waxa waye an yuqataluu in la dilo aw yusallabuu ama la salbiyo la taago aw tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf ama gacmahooda iyo lugahooda isdhaaf loo jaro aw yunfaw min alardi ama in arlada laga anfiyo la xabiso ama la musaafiriyo dalika lahum khizyun fi ddunyaa arrinkaasi waa lahum ayaga ay yacni daalika lahum arrinkaas ayaga ay u sugnaaday waa khizyun hoog fi dunyaa adduunyada dhexdeeda lagu hoojinayo walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirana waxay leeyihiin cadaab weyn aayaddan ayay u daliishadeen taqsiimka culummada afarta u qaybis waana madhabu shaaficiya in afartaa loo qaybinayo qutaacu ariiq alimaamu maalik raximah اllah wa bacdu alculamaa oo maalik qowlkaa ku waafaqda waxay qabaan cuquubaadkan aayadda lagu sheegay inay tahay litakyiir oo waxay yidhahdeen xaakimka ayaa ciqaabaadkan midkuu doono ku fulinaya qaaticu ariiqa mana la kala qaadaya ayaga agtooda qaaticu ariiq afartan qaybood loo qaybin maayo bay yidhahdeen awda aayaadka aayadda ku jirta an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard awda waxay yidhahdeen waa litakyiir oo waxaa la khiyaar gelinayaa imaamkaa la khiyaar gelinaya oo hadduu doono waa dilaya hadduu doonona waa salbinaya hadduu doonana isdhaafuu u jaraya hadduu doonana waa musaafirinaya khiyaarka waxaa loo celinayaa bay yihahdeen imaamka iyo qaadiga ee ma la kala qaadayo qaaicu ariiqa ama quaacu ariiq ma la kala qaadayo afarna loo qaybin sida sawaabka ah waa madhabu shaaficiya afarta loo qaybiyey awda aayadda ku jirtana litakhyiir ma aha ee waa litanwiic waa noocayn ee takhyiir iyo khiyaargelinma waxyaabaha loo daliishaday inaysan litakhyiir ahayn waxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen culummadu ow hadday u sugnaato liltakhyiir waxaa lagu bilaabaa bilahaf falahaf yacnii waxa ugu fududaa laga bilaabaa kadib midka ku xigaa lagu xijiyaa wahaakada waxyaabaha lagu gartay ka mid taha bir awda litakyiirka ah sida ay tahay kafaarat lyamiin kafaarat lyamiin waa litakhyiir icaamu casharati masaakiin min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba yaa ugu culus saddexdaasi waxaa ugu culus taxriiru raqaba waxaana laga bilaabay toban miskiin in la quudiyo idan waxay yidhahdeen waxaa laga bilaabay alakhaf meeshii ugu sahlaneedaa laga bilaabay waxaana lagu dhammaaday meeshii ugu cuslayd oo qismiga u dambeeyey ah awda litakyiirka waa sida awdan marka waxay yidhahdeen takhyiir ma ah maxaa yeele qatliyo dilaaba lagu bilaaba an yuqataluu maxaa ugu sahlan aw yunfaw min alardi baa ugu sahlan arlada la yska anfinayo idan laguma bilaabin alakhaf ee waxaa lagu bilaabay alaqlab midii ugu cuslayd ee ugu adkeeda lagu bilaabay kadalika ibnu cabaas radia allahu canh tarjumaan lqur'aan aayadda taqsiimkaanuu ku fasiray ibnu cabaas radi allahu canhu tafsiirkiisa wuxuu xoojinayaa madhabu shaaficiya oo aayadda awda ku jirta wuxuu u isticmaalay inay tahay litanwiic oo afar nooc ay yihiin qutaacu ariiq afar nooc in loo qaybinayo qayb la dilaayo iyo qayb dil iyo salbi la yskugu darayo iyo qayb isdhaaf loo jarayo iyo qayb maaragtay la xabisayo ama la tacsiirayo ama la musaafirinayo qaybahaas u qaybiyey awduna waa litanwiic ee ma aha litakhyiir waxaa kaloo yidhahdeen culammada qaar ka mid ah haddii awdan la yidhaha waa litakhyiir fasaadaaba ka imaanaya bay yidhahdeen fasaad ka imaanaya waxa way haddii la yidhaha imaamkaa khiyaar u leh suu u ciqaabi lahaa waxaa laga yaabaa mid wax dilay wax dhacay inuu yidhaahdo waa la musaafirinaya midaan wax dilin maalna aan qaadanin laakiin cabsi geliya uun dadkii waddada marayana ou yidhaahdo waana la dilaya waana la salbinaya asagoo markaa dadka u kala eexanaya haddii xukunka asiga loo celiyo marka xukunka asiga loo celin maayo khiyaarna la siin maayo qaadiga iyo xaakimka ee waxaa la leeyahy waa litanwiic qutaacu ariiqa afartaa loo qaybinaya midkii wax dila intaa wax ka dhaafsiisanna aan samayn xukunkiisa waa maxay waa in la dilo waayo hadduu dil iyo dhac isku daro waa la dilayaa waana la salbinayaa haddii maal keliya uu qaato laakiin uusan naf jarin isdhaafaa loo jaraya maal iyo naf midna hadduusan wax u geysanin waxa waaye waa la xabisaya waa la tacsiiraya sidaasaa loo fiirinaya marka qaaticu dariiq walboo lasoo qabto aqsaamtan meeshuu ka gelayaa laga gelinaya xukunkaasaana lagu fulinaya waxay yidhahdeen culummadu waxaa jira wax la yidhaahdo addaruuriyaat alkhams shanta daruuri shanta daruuriyaadka ah oo ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo mar walba in la ilaaliyo diinta islaamkuna shantaas aaday u ilaalisa shantaasi qofkii ku xadgudba ciqaab adag ula kulmaa xagga sharciga waxaa la yidhahdaa addaruuriyaat alkhams daruuriyaadkaa shanta ah waxa waaye annafsu waaddiin waalmaal yacni annafsu waa midda ugu horaysa waaddiin iyo qofka maaragtay diinkiisa inuu dhowru ilaaliyo waalmaalu waalcaqlu waalcird shantaasi waa daruuriyaadka shantaa waa shantaasi diinta islaamku aaday u ilaalisa lidaalika qutaacu ariiqan axkaamta noocaane adag maxaa loogu fulinayaa waa ximaayatan lilnafsi waalmaal a waxaa la ilaalinaayo oo la dhowrayo waa dadka muslimiinta maalkooda iyo naftooda iyo cirdigooda maxaa yeele dumarkana waa kufsanayaan qutaacu ariiqa haddaan laga qabanin dumarkuna waa cirdigii la sheegayo in la dhowraa ee waajibtao la difaaco marka ilaalin la ilaalinayo addaruuriyaat alkhams ayaa sharcigu wuxuu ku xukumay xukunkan adag lidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam ciqaabuu dad ciqaabay waxaa ugu darnayd midii lagu sheegay xadiid anas ibni maalik radia allahu canh qisatu lcuraniyiin nimankii curaniyiinta ahay nabiga u yimid sala allahu alay slam ayagoo jira yacnii magaalada madiine yimaadeen markaasay ku jiradeen way ku daltabyoodeen jawigiiyaa isku beddelay markay xanuunsadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inay geela raacaan oo caanaha geela ay cabaan iyo kaadida geela way raaceen si macnaha ay uga caafimaadaan markay raaceen ayay raacigi dileen ninkii raaciga ahaayee geelii nebiga alay slat slam la raaciyey ilaalinayay way dileen geelina waa kaxaysteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam khabarkii baa soo gaaray ciidan uu ka daba dira waa la soo qabtay nimankii wuxuu nebigu amray sala allahu alay wasalam in qoraxda la geeyo oo la salbiyo indhaha laga saaro ilan si ula dhaqmeen waaye ninkii saxaabiga ahaa ee raaciga ahaa ciqaabtii ugu adkeed ou nebigu ciqaabay calayhi salaatu wasalaam raggaas way ahayd xadiid anas waa macruuf bukhaari iyo muslim labadu way wariyeen raggaasi maxaa loo ciqaaray loo ciqaabay waxay yidhahdeen culammadu xaarabu llaha wa rasuulah alla ya rasuulay la dagaalameen naf bay gooyeen maalay dhaceen fasaad fil ardi ay sameeyeen jazahooda iyo abaalmarkooda marka aayadan way nebigu waa ku fuliyey sala allahu alay wasalam inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard wuxuu yidhi waman taaba minhum qofkii toobad keena oo minhum quaacuqutaacu ariiqi ka mida qabla alqudrati calayhi intaanan la awoodin ka hor macnaa intaan gacan lagu soo dhigin ka hor qofkii toobad keenay qutaacu ariiqa ka mida saqadat canhu lxuduud xuduuddii way ka dhacaysaa xuduuddii aayadda lagu sheegay way ka dhacaysaa wa ukhida waxaana lagu qabanayaa buu yidhi bilxuquuqi xuquuqdii xuquuqda dhici mayso wuxuu leeyahay qofkii toobad keenay qabla alqudra qabla alqudra muxuu ka wadaa bimacnaa waa la dalbay nimankan laakiin intaan gacan lagu soo dhigin ka hor ayuu ka baxay qaaicu ariiqnimadii waa toobad keenay wuxuu yidhi dembigaasi waa ka noqday intaan la qabanin ka hor hadduu ka toobad keeno intaan la qaban ka hor waa laga aqbalayaa toobadiisa xuduuddii la sheegayna laga oogi maayo ilaa wixii xuquuq ku saabsan bani aadam oo galay sida inuu naf gooyey hadduu qof dilay waa la dilayaa hadday dalbadaan dadkii wax laga dilay ama uu maal dhacay maalku dhacay waxaa laga rabaa inuu gudo oo dadkii lahaa maalka u celiyo taas waa xuquuqdii lagu lahaa laakiin qisaastii noocaan ahayd ama ciqaabtii noocaan ahayd aayadda lagu sheegay alla uu yidhi an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf waa laga cafinaya maxaa u daliila aayaddaas waxaa ku xigay ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhi markuu alla ciqaabtaas sheegay in la ciqaabayo qutaacu ariiqa ayuu yidhi ila aladiina taabuu ilaa kuwa toobad keenay mooyaane waa istinaa waa laga soo reebay min qabli an taqdiruu calayhim intaadan gacan ku dhiginnina ka hor kuwa toobad keenay faclamuu ogaada ana allaha gafuurun raxiim ilaahu inuu yahay mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan ogaada bimacnaa allah u dembi dhaafay u naxariisanaya hadday toobad keenaan intaan la qabanin ka hor waxaa aayadda laga fahmayaa hadday toobad keenaan bacda alqudrati calayhim ma laga aqbalaya hadduu yidhahda taa'ibaan ahay markii la qabto kadib ma laga aqbalayo maxaa yeele qof walbaba hadda markii gacan lagu dhigo waa yidhaahdaa waa toobad keena iyo waa ka noqonaya ma laga yeelaya marka waa lagu fulinaa ciqaabta laakiin hadduu toobad keeno intuusan gacan soo gelin ka hor aayadda waa laga soo ricay ciqaabtii la marin maayo laakiin waxaa soo haray wixii xuquuqa uu galay shiikha wuxuu yidhi wa ukhida bilxuquuq xuquuqda bani aadamku dhici mayso faslu waman qusida biadan fii nafsihi aw maalihi aw xariimih waman qusida qofkii loola qasdo biadan dhibaato qofkii loola qasdo fii nafsihi naftiisa dhibaato qofkii loola qasdo aw maalihi ama maalkiisa aw xariimihi ama xariimkiisa yacni xaaskiisa iyo zawjadiisa faqaatala can daalika oo arrinkaa ka dagaalamoo difaaca wa qatala dila asaa wax dilay falaa damaana calayhi wax damaana oo qofkaasi lagu leeyahay ma jirto laa qisaas walaa diya wax lagu leeyahay ma jirto midkaa saa'ilka ah ee weerarka ku yimidna dhiiggiisu waa hadar waxba laga soo qaadi maayo maxaa yeelay qofkan inuu naftiisa difaaco maalkiisa uu difaaco xaaskiisa iyo reerkiisa uu difaaco waa waajib sharcan man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid cirdiguna uu sii adag yahay oo waxay yidhahdeen culummadu waxaa dhici karta qofka inuusan naftiisa u tanaasulaba uusan wax dhibaataa geysan laakiin xaaskiisa iyo reerkiisa oo lagu xadgudbaayo waxay yidhaahdeen ma aha marna inuu tanaasulo inuu aqbalo maaha waa inuu difaaco waa ku waajib waajib sharcan waa ku waajib difaacaasi marka wuxuu keeni karaa inuu qofka asiga wax gaaraan asiga uu dhinto hadduu dhinto waa shahiid cinda allahi caza wajal hadduu asiga wax dilo qofkaasi uu dilay wax miyaa lagu yeelanaya waxba lagu yeelan maayo laakiin dafcu saa'il waa bilashal falashal siday culammadu sheegeen mar walba waxaa wax ku difaacayso waa inay noqdaan wax uun qofkaasi aada iskaga dafcinayso waxyaabaa iskaga dafcinaysana meesha ugu sahlan laga bilaabaysaa tusaale ahaan waxay yidhahdeen hadduu qofka handadaad kaaga tegaayo ma aha inaad disho adoo handadaad iskaga diri kara hadduu waxuu wata ay yihiin maalan ul iyo wax la mid ah ma aha inaad tidhahda xabadaan ku dhufanaa nin ul wata ma aha alashal falashal ma aha bumajaraduu kugu arka hubkaaba laga yaaba inuu cararo soo maa hadduu ul wato hadduu kaa cararo waa ka haraysaa ahamu shay waxa waaye inaad iska dafciso ma aha inaad disho muhiimaddu dil ma aha muhiimaddu waa dafci dafcigaasi muxuu ku xasili karaa intuu ku xasili kara in ka badan la imaamaysa haddii marka uu gaaro dafcigaasi inuu inla inaad la dagaalanto oo dil meesha yimaado mooyaane si kale uusan kaaga harayn waa kugu waajib inaad naftaada ama maalkaaga ama cirdigaaga aada difaacdo falaa damaana calayhi wax damaana oo qofkaasi lagu leeyahana ma jirto kii la dilay dhiiggiisuna waa hadur faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum wacalaa raakibi daabati damaanu maa atlafathu daabatuh wa calaa raakibi daabba midka daabada saaran dushkiisa waxaa ahaada damaanu maa atlafathu daabatuhu waxay daabadiisu baabi'iso damaanadiisa asaa laga rabaa calaa raakibi daabba qofka daabada saaran qofka leh lama dhih farqigaa udhexeeya qofka daabada iska leh iyo qofka daabada saaran waa kala duwan yihiin daabadu hadday wax baabi'iso waa gaadiid daabadu gaadiidkaasi ha noqdo awr oo qofka gaadiidsanayay ama ha ahaado faras ama ha noqdo baabuur oo hadda zamankan gaadiid ahaan loo isticmaalo qofka saaran ee wata waxaa dushiisa ah oo laga rabaa waxay daabadaasi baabi'iso raakibkaa laga rabaa raakibkaasi ha noqdo mid iska leh ama ha ahaado mid soo kiraystay ama ha ahaado mid soo caariyaystay daabadaasi waxay geysato waxaa lagu leeyahay qofka wataa lagu leeyahay la dhihi maayo waxaa lagu leeyahay ninkii gaariga iska lahaa maxaa yeeley ninkii gaariga iska lahaa asiga ma aha waxaa ficilka geystay gaarigan waxaa wax dardarsiiyey yaa waaye waa raakibka waa mid ka saaran asaana damaano qaadaya waxay baabi'iso wa calaa raakibi daabati daabada midka saaran dushiisa waxaa ahaaday damaanu maa atlafathu daabatuhu waxay daabadiisa baabi'iso damaanadiisa dushiisa ayay ahaata asaa laga rabaa faslun wayuqaatilu ahlu lbagyi wayuqaatalu ahlu lbagyi ahlulbagiga waa lala dagaalamayaa buu yidhi bialaati sharaa'ida saddex shardi ayaa lagula dagaalamaya haddii la helo ahlulbagyi waa aladiina kharajuu calaa taacati alimaam waa kuwa daacada imaamka ku baxay ee ka madax adeegay ayaa waxaa la yidhahdaa albugaa wayuqaatilu wayuqaatalu ahlu lbagyi dadka bagiga iyo xadgudubka u saaxiibka waa lala dagaalamaya laakiin bialaati sharaa'ida saddex shardi ayaa lagula dagaalamaya kow an yakunuu fii manaca an yakunuu waa inay ahaadaan fii manaca kuwa ku sugan diidmo iyo difaac bimacnaa inay yihiin koox isbaahaysatay oo isdifaacaysa waa inay yihiin maxaa laga saarayaa hal qof iyo laba qof iyo dad inta guriga loogu tago lasoo qaban karo uma baahna dagaal kuwaas waa lasoo qabanaa wax dagaal u baahan maaha laakiin kuwa dagaalka u baahanay ahlulbaqiga waa ciidan isbahaystay difaac leh iska mancinaya iskana difaacaya ciddii u timaada kuwaasoo kale waa kuwa dagaalka u baahnaanaya kow marka waa inay noqdaan fii manaca yacni kuwa manaca iyo difaac ku sugan labo wa an yakhrujuu can qabdati alimaam imaamka suldaankiisana waa inay ka baxaan can qabdati alimaam waxaa laga wadaa can sultanati alimaam waa inay ka baxaan oo yidhaahdaan imaamka yacni ka hor yimaadaan caasiyaan ku baxaan wa an yakuuna lahum waana inay leeyihiin ta'wiilun saa'iqun ta'wiil muxtamal ah ta'wiil saa'iqa waxaa la yidhahdaa ta'wiilka suuragal ay tahay in dadka qaar ay ku kadsoomaan ilan ta'wiil waxaa jira laciba oo saa'iq aan ahayn mid waxaa jira qof walboo loo sheega uu dareemi kara ta'wiilkan wax jira inuusan ahayn midna waa mid shubha ay ku jirto ta'wiilka saa'iqa shubhadaa laga wadaa waa inay shubha leeyihiin oo markaa keenaysa inay imaamkii ka hor yimaadaan ama ay u cuskanayaan inay imaamkii ku baxaan sida qatalatu cuhmaan oo kale radia allaahu canhu ta'wiilaaday sheegteen soo maaha waxay yidhahdeen cadaalad wax kuma xukumo waxay yidhahdeen reer bani umayo u eexday been la faafiyey iyo waxyaabo noocaasa ayay u cuskadeen marka saddexdaa shardi in la markii la helo ayaa lala dagaalamayaa waa lala dagaalamayaa iyo waa la dilayaana waa kala labo sharcigu markuu yidhaha sheegan waa lala qofkan ama dadkan waa lala dagaalamaya waa la dila ayaa lama kala yihiin dagaalku waxaa laga yaabaa inuu dhaco asoon dilna dhicin sooma waa la dagaalamaa mararka qaar dil lama yimaado mararka qaarna inta la dagaalamaa dilku dhaca hadda waxaa laga hadlaayo waa lala dagaalamayaa w ee waa la dilaamaa waxaa u daliila qowlu llahi caza wajal wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahumaa cala اlukhraa fain bagad bagiga waa kaa hadday kooxi xadgudubto cala اlukhraa ku xadgudubto faqaatiluu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri اllah faqaatiluu la dagaalama allatii tabgii midii xadgudubtay la dagaalama xataa tafii'a ilaa amri illaah ay kay tafii'a ilaa amri illaah say amarka alla subxaana wa tacaala ugu soo noqoto fain faa'ad hadday soo noqoto faaslixuu baynahumaa bilcadli cadaalad ku kala xukuma wa aqsituu cadaalad sameeya ina allaha yuxibu almuqsitiin ilaahay subxaana wa tacaala kuwa caadiliinta ay cadaaladda sameeya waa jecelyahay wuxuu yidhi walaa yuqtalu asiiruhum midkooda la qafaasho la dili maayo walaa yuqnamu maaluhum maalkoodana la qaniimaysan maayo halkaa waxaa ka fahmaysaa ujeeddada dilkooda inaysan ahayn haddii la qabto oo nolosha lagu qabto qaar ka mid ah min albuqaa ma la dilaayo walaa yuqtalu asiiruhum asiirkooda la dili maayo kii lasoo qafaashay ayaga ka tirsan ma la dilaayo walaa yuqnamu maaluhum maalkoodana ma la qaniimaysanayo maxaa yeelay likufrihim loola dagaalami maayo inay gaalo yihiin loola dagaalami waayo waa muslimiin xadgudba waa muslimiin baqii sameeyey waxaana la rabaa un keliya in baqiga laga soo celiyo ee ujeeddadooda maa in la laayo qasdigu maa in la baabi'iyo sidaa darteed hantidooda la qaniimaysan maayo walaa yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacaana la israaci maayo laa yudafafu bimacnaa dilkiisa la dhammaystiri maayo calaa jariixihim midkooda dhaawacan kooda dhaawaca ah dilkiisa la dhammaystiri maayo oo hadduu dhaawac yaho waa la daaweynayaa dhaawaciisa ilaa uu ka fiicnaado laakiin ma la dhammaystirayo wixii ku dhinta marka dagaalkaas oo min albuqaa ka mid a wax miyay leeyihiin waxba ma laha maxaa yeelay in lala dagaalamo waxay ku dhacday sifo sharcigay ku dhacday la dagaalankaas wixii ku dhaawacma ama ku dhinto ayaga ka mid ah cid lagu leeyahay ma jirto waa hadar maxaa yeeley baqi iyo dulmiyay ku jireen dulmigaa dhexdii wixii uga dhintana haba yaraatee wax dembiya kuma lahan imaamka iyo dadka la socda laakiin wixii aan dhiman ee dhaawac lagu qabto ma la dhammaystiraayo wixii nolol lagu qabto ma la dilayo hantidoodana la boobi maayo ama la qaniimaysan maayo sidaasaa waxaa loola mucaamalayaa albuqaa dadka buqaadda ah fuqahada qaara waxay buqaadda ku tusaaleeyaan qitaalkii dhex maray bayna caliyin wa mucaawiya radia allahu canhuma laakiin shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu idhahday farqiga udhexeeya saxna maa in lagu tusaaleeyo maxaa yeele waxaa cajiiba buu yidhi tusaalehi waxay isla geliyeen qitaalu lkhawaarij iyo qitaalkii dhex maray bayna mucaawiyata wa cali iyo qitaalu maanici azakaa wixii o dhan wuxuu yidhi isku dhinacay geliyeen saxaabadii dagaalkii dhex maray ridwaan ullaahi calayhim laba mid ahan buu yidhi dagaalkii khawaarijta lala dagaalamayo in lala simo isku meel la geliyana wuxuu yidhahda arrintaasi arrin sawaaba ma aha dad isku meel geli karana ma aha saxaabadu wixii dhex maray dagaal fitnaa buu ahaa radia allahu canhum wuxuu yidhahda halkaasaa looga gaabsanaya qitaalu lfitna u ahaa amaa qitaalu lbuqaa waa qitaal mashruuca in buqaadda lala dagaalamo ilaa ay soo noqdaan waa qitaal sharcigu amray laakiin qitaalkii saxaabada mid sharcigu amray miyaa dhex maray mid sharcigu amray maaha bal mid sharcigu diidanaawo nebiguna uu boorriyey calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi inuu hakado wuxuuna ku ammaanay wiilkiisa xasan inuu noqon doono mid fidnadaa sababtii ay ku danto wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin markuu ka hadlayay xasan nebiga alai slat salaam wuxuu yidhi wiilkaygan waa sayid sababtiisana ilaahay wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mid a labada kooxood yaa waaye waa bayna ahli shaam wa ahli alciraaq oo la kala safnaa mucaawiya iyo cali radia allahu canhu taa marka ka mid ahaan buu yidhi min qitaali lbuqaa yani saxaabada wixii dhex maray faslun waman irtada can ilislaami qofkii islaamnimada ka ridooba istutiiba tooba ayaa laga dalbayaa alaaan saddex jeer tub ila allah ayaa la leeyahay saddex jeer qofkii diinta ka ridooba ee ka noqda fa intaaba hadduu toobad keeno jawaabteeda aaway waa maxduuf fa intaaba hadduu toobad keeno ay qubila toobatuhu toobadiisa waa la aqbalayaa wa ilaa haddii kale qutila waa la dilaya man badala diinahu faqtuluuh wa qowli nabiy alayh الsalaatu wasalaam attaariku liljamaca almufaariqu liljamaca attaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca midka diintiisa ka tegay jamaacadana faaruqay oo nabiga alay slat slam wuxu uhi laa yaxilu damu imri'in muslimi ila bixdaa halaaث aayib annafsu biالnafsi wahayibu zani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca midka diintiisa ka tegaya jamaacada faaruqaya waa almurtad can diin illaah waa qofkii diinta islaamka ka ridooba way fa intaaba hadduu toobad keeno toobadiisa waa la aqbalaya wa ilaa hadduu toobad keeni waayo qutila waa la dilayaa walam yuqasal la dhaqi maayo murtadka walam yusalla calayhi lagu tukan maayo walam yudfan mana lagu aasayo fii maqaabili lmuslimiina qubuurta muslimiinta hadda sababtu waa caddaho waa gaal murtadku waa gaal kufrigiisa iyo gaalnimadiisuna waa ka daran tahay gaalka asliga kufrigiisa gaalka asliga ma la dhaqaayay ma la dhaqaayo mana lagu tukanayo mana lagu aasayo fii maqaabir almuslimiin murtadkuna waa sidaas oo kale waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafir faulaa'ika xabidat acmaaluhum fi اdunya wاlآakhira waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun aayaddaasi markaa waxay tusinaysaa in acmaashiisao dhan ay burayaan ay baaba'ayaan intuu muslimka ah wuxuu camal sameeyo o dhan waxba kama jiraan hadduu gaalnimo ku dhinto faslun wa taariku salaati calaa darbayni midka salaada ka taga calaa darbayni waa laba nooc buuyi axaduhumaa midkood an yatrukahaa waa inuu salaada ka tago hayra mutacamidin liwujuubiha xaaluu yahay midaan aaminsanayn hayra muctaqidin liwujuubiha xaaluu yahay midaan aaminsanayn salaada inay waajibta fa xukmuhu kaa xukunkiisa xukmu lmurtad waa murtadka xukunkiisa weeye salaadii buu ka tegey hayra muctaqidin liwujuubiha xaaluu yahay midaanba aaminsanayn salaadda inay waajibta war maxaa u tukaweysa markii la yidhaha wuxuu leeyahay salaad waajib ma ah anigu maba aaminsani salaaddu inay waajibta kaas xukunkiisa waa maxay waa xukmu lmurtad waa kaafir wa haani kan labaad waxa waye an yatrukahaa inuu salaada ka tago kasalan uga tago ay tahaawunan fududaysi iyo wahsi inuu salaada uga tago muctaqidan liwujuubiha xaaluu yahay mid caqiidaysan salaada inay waajibta fa yustataabu midkan waxaa laga dalbayaa inuu toobad keeno fa intaaba hadduu toobad keeno wa sallaa ou tukado ay qubila towbatuh toobadiisa waa la aqbalayaa wa ilaa haddii kale qutila waa la dilayaa xaddan xad ahaanaa loo dilayaa waa madhabu shaaficiya madhabkanna waa madhabu jumhuuri alculamaa culammada badankood madhabkaay qabaan way in qofkii salaada uga taga ka salan uu yahay qof muslima laakiin la dilaayo xaddan loo dilayo qaadiga iyo xaakimku wuxuu u dilayaa xaddan xaddan maxaa laga wadaa riddatan ma ah xad ahaanaa loo dilaya waa muslim xadka laga oogaayo ka wadaa xadkiisuna waa in la dilo wa kaana xukmuhu xukunkiisuna wuxuu noqonayaa buu yidhi xukma almuslimiina muslimiinta xukunkooda muslimiinta xukunkooda uu noqonayaa waa la dhaqayaa waa la kafanaynayaa waa lagu tukanayaa qubuurta muslimiintana waa lagu aasaya xukunka muslimka waa sidaa wa kaana xukmuhu xukma almuslimiin laakiin ku tukashada salaada asiga lagu tukanayo waxaa awlaa ah oo habboonoo fiican in khiyaaru lmuslimiin wa culamaau lmuslimiin aysan ku tukanin qofka noocaasa khaasatan dadka lagu daydo ee qudwada u ah mujtamaca inaysan salaatuljanaaza ku tukan sababtan loogu tukanayna waxa waaye zajran ligayri si hayrkii asiga hadda kan waaba tegey laakiin hayrkii si loogu zajriyo oo dadka asiga ka dambeeya ay uway cibro qaataan maxaa yeele dadka acyaanta ee la fiirsado haddaysan qofka ku tukan ay yidhahdaan ku tukan mayna annagu dadku waa isweydiinayaan waxaa laga yaabaa marka kii salaaddii ka tegey inuu yidhahdo hebel iyo hebel oo culummada ka mida maxay janaasadan ugu tukan waayeen waxaa leeyahay taarku salaadu asaasi u diideen inuu ku tukadaan niyaddiisa maxaa gelaysa haddaa adiguna sidaa ku dhimato culummadu kugu tukan maayaan markaasu wuxuu ku dadaalayaa ama uu la imaanayaa salaaddii marka zajri iyo ta'diimin la ta'diibinaayo dadka ka dambeeya meydkaas awgii baa looga tegayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam way jirtay inuu dadka qaar uga tukaday yani qaladaaday galeen awgeed inuu ka tegay salaatuljanaaza saxaabadana uu ku yidhi salluu calaa saaxibikum ku tukada buu yidhi adinka asigana waa diiday calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukado marka waa lagu tukanaya oo janaaza la-aan la dhigi maayo qofku maadaama uu muslim yahay laakiin haddana min jaanibin aakhar dadka ahlulfadli walcilmiga ah waxaa fiican inaysan ku tukan zajran lahum walighayrihim si ay ugu zajriyaan dadka ayaga hayrkooda wa kaana xukmuhu xukunkiisu wuxuu noqonayaa xukma almuslimiina muslimiinta xukunkooda madhabkan waa madhabu ljumhuur masaladan inay khilaafi tahaana wax badan aan soo marnay fii bacdi kutub alcaqiida xataa waan ku soo marnay ayagoo ahlulcilmiga qaar ka mid a kasaabuuni waa sheegay fii caqiidati salaf in masaladan culummadu isku khilaafsan yihiin laakiin madhabu shaaficiya wuxuu waafaqsan yahay jumhuur lculamaa oo ah taariku salaadka in loo laba loo kala qaado man taraka salaata jaaxidan iyo man taraka salaata yani kasalan wa tahaawunan labadaa in loo kala qaado kan hore waa kaafir kan dambena waa muslim faasiqa sidaasay jumhuur culamaa qabaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin